duqa magaalada hargeysa ee maamulka somalilan cabdikariin axmed mooge ayaa xariga ka jira xarun ganacsi oo ay magaaladaasi ka hirgeliyeen dhalinyaro si door ay uga qaataan horumarka ganacsiga islamarkaana uga maarmaan inay ka tahriibaan dalka xarunta ganacsiga ayaa ka kooban qeybaha lagu iibiye dharka kabaha iyo elektarooniga marian cabdi oo kamid a ganacsatada hirgelisa goobtan ganacsiga ayaa ka waramaysa adeegyada ay bulshada u hayaan iyo muhiimada goobtan loo hirgeliyey salaama mool iyo ganacsatada degan moolka anoo ku hadlaya afkooda waxaan anagu uga faaisan halkan oon rabnaa inaan kusoo dhaweyno meheradaha ka furan hadda oo ka kooban sideed iyo soddon meheradood oo iibinaya qalabkii ciidda oo dhammaystiran dharkii caruurta kii ragga iyo kii dumarka skiinkaarkii iyaguna oo meherado noocaasa ku furan waxaan sameynay qiimo dhimis boqolkiiba soddona oo aan rabno inaan dadku kaga faa'idaystaan munaasibadda ciidda awgeed aanu sameynay oo carwo aanu ku dhawaaqnay in ay dhiskoonka boqolkiiba soddona dadweynaha degan hargeysa iyo nawaaxigeeda insha allahu tacaala ay munaasabadda ciidda uga faa'idaystaan duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa bulshada ugu baaqay in dhallinyarada la dhiirogeliyo waxna laga iibsado maadaama ay abuurteen ganacsi si ay noloshooda ugu maareeyaan mooloshiibaa batay meeradii cusbaabaa batay runtii moolkana way farxad gelinayaa waxaan ugu farxad gelinayaa waxaan doonayaa maalinu inaan arko ilaahayna igu simo hargeysoon waddo lagu ganacsanayn oo waddadeedu furan tahay oo dadkuna ay moolalka karaysanayaan moolasha oo bataana horseed waxay u yihiin waddooyinka oo laga guuro laakiin arrintani caawa halkan aynu u joogno waxay ku saabsan tahay moolkan salaamo inaynu baarigno duco ku furno ilaahay u barino hargeyso ugu baaqno inay hargeysa timaaddo ay moolku wuxuu furaanayaa marka dadku yimaadaan ay ka adeegtaan meel fiican buu ku yaallaa oo suuqa bartankiisii ah oo basaskii magaaladoo dhan ay u wada dhow yihiin waxaan markaa reer hargeysa ka filayaa inay yimaadaan oo ay moolkan ka adeegtaan waayo qofka dhallinyarada ah ee meherada furtay ee dadaalay ee intuu moolkan kiraystay kiradiina bixiyey lacagtiisiina bushcuradaa meherada taalla geliyey dee reer hargeysu ka doonayaa inay u yimaadaan ee ka adeegtaan markaa dadka waxaan leeyahay horta marka hore soo booqda moolka yimaada arka waxa yaalla iibsada arrintaas waxay wax ka taraysaa inay koboc dhaqaale inugu dhaco dadkeenna ganacsigooda koro waddooyinkan lagu ganacsanaya in layska daayo markaa qof kastoo reer hargeysa waxaan ka codsan lahaa inuu mool ka yimaado oo uu ka adeegto moolkan ganacsiga ee laga hirgeliyey magaalada hargeysa ayaa kaalin ka qaadan doono bilicda iyo quruxda magaaladaasi